يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد إن شاء الله تعالى كلمة kooban ayaan insha allahu tacaala ka waranayaa mawduuc muhima oo qof kastoo muslim uu ubaahan yahay ama ha noqdo qofka maaragtay kamida min ahli lcilmi ama ha noqdo daalib lcilm ama qof inta baan ahayn ha noqdo sida maarata caamatu muslimiin ay u badan yihiin mawduuca wuxuu yahay cilmiga sharciga ah fadliga uu leeyahay iyo dadka ahlu cilmiga fadliga ay leeyihiin alimaam lbukhari raximah llah fi kitaabihi asaxiix waxa uu abwaabta uu qoray waxaa kamida baab uu ku magacaabay babun alcilmu qabla alqawli walcamal yani cilmiga sharciga cilmu lkitaab wasunna inuu ka horeeyo hadalka qofku waranayo iyo camalka uu samaynayo wuxuuna markuu baabkaa qoray uu ku hoos qoray oo daliilhaan usoo qaatay allah subxaana wa tacaala qowlkiisa ilahay uu leeyahay faclam anahu laa ilaha ila allah aayadda macneheedu waxa weeyaan amar ilaahay uu nabiga farayay sala allahu alayhi waalihi wasalam oo ilaahay uu oranayo faclam ya nabiy allah nabiga allah ogow anahu laa ilaha ila allah ay laa macbuda bixaqin ila allah ilaah cibaado xaqa mutaystay inuusan jirin waan allah ahayn واsتغfir لdنbka وlلmؤminiina والmuؤminaat والlahu yaclam mتغlbkm وmathwakm marka aayadda waxa uu ka qaatay imaamku culamada kaleetana aysan ku khilaafsanayn ay ku waafaqsan yihin dhammaantood maadaama ilahay uu amray amarkii ugu horeeyey uu faray yani nebiga salى الlahu عalيه wasalam ilahay waxdaaniyadiisa inuu qiro yani waxa weeyaan cilmiga ayuu ku bilaabay aayadda faclam ogow ya nabiy allah marka cilmigu wuxuu ka horeeyaa qawlka qofku uu la imaanayo iyo ficilka uu samaynayo labadaba marka qofku wax allaaliya wixii kasoo fulaya ama wuxuu ku koobnaanaya ama qowl hadal afka uu ka leeyahay ama ficil uu samaynayo intaas unbu maarata uusan ka baxaynin qofku labaduna waxay u baahan yihiin cilmi yani hadalka aad leedahay haddii sharcigu ogol yahay ku hadal ficilka aad samaynaysa haddii sharcigu ogol yahay samee haddii uuna sharcigu ogolayna ha ku hadlin hadalka mukhaalifka oo kitaabka iyo sunnada waa khilaafsan ficilku haddii ficil uu yahay waxaad samaynaysid wax shareecadu aysan ogolayna ha samaynin haddii sharcigu ogol yahana samey allah subxaana wa tacaala maadaama maqaamka uu geeyo cilmiga dhan kaleeta marka laga eego cilmigu yani waxa weeyaan camal kasta oo qofku la imaanayo qabuulka ilaahay uu ka aqbalayo qofka camalka uu la imaanayo laba shardi buu ku xiray labadaas shardi shardiga horeeta waxa weeyaan waa almutaabaca oo nebiga qofku inuu ku raaco camalka isaga ah nebigu kaga horreeyey oo camalkaas uu noqdo camal nebigu ilaahay ugu dhawaaday waa shardiga ugu horreeya haddii shardigaa la waayo camalkaas camal mubtadaca ayuu noqonaya bidcu noqonaya bidca dhammaanteedna waa dalaalo oo ilaahay aqbali maayo shardiga labaad oo aasaaska camalka qabuulkiisa u ah waxa wey alikhlaas sida aayad kaleetaba allah subxaanahu watacaala uu ku caddeeyey fi suurati lkahf qul inama ana basharu mitlukum yuuxa ilay anama ilahukum ilahu waxid faman kana yarju liqaءa rabbihi falyacmal camala صaalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada aayaddu marka labadii arrimood oo camalka qabuulkiisa ama aqbalitaankiisa shardiga u ahayd baa labadaba aayadda ilahay ku sheegaya yani shardiga horeed oo mutaabacada ah waa marka ilahay uu leeyahay faman kana yarju liqaءa rabbihi qofka doonaya ilahay kulan wanaagsan maalinta qiyama inuu kula kulmo falyacmal camala saalixan camal saalixa la yimaado marka camalka saalixana waxa weeyaan alcamalu aladi yuwaafiqu lkitaaba wasunata saxiixa camalka saalix waxaa la odhanayaa marka uu waafaqo kitaabka iyo sunnada yani nebigu camalkii ula yimid camal waafaqa inuu noqdo taasuna macnaheedu waxa weeyaan waa camal yani ku dhisan cilmi iyo aqoon aada u leedahay kitaabka iyo sunnada tan shardiga labaadna aayadda aakhirkeeda mudda allahu ku sheego weeye walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yani cibaadada ilaahay u caabudayana cid kale yuusan wax ugu darin oo ilaahay waxyaalaha khasaa'ista uu mudnaa cid kaleeta yuusan u weecin taasuna waxa weeyaan ilahay wuxuu ka digayaa qofka camalka ula imaanayo shirkiga labadiisa qaybood inuusan ku dhicin ama ha noqdo shirkiga akbarkaa qofka islaamka uga baxayay oo gaalnimada maaragtay uu maaragtay qofku maarata gaal uu ku noqonayo camalkiiso dhan burinaysay ama ha noqdo shirkiga asqarka ahaa sida maaragtay alriyaa iyo wixii lamid ah aayad kaleeta allah subxaanahu watacala waxau ku oranayaa shahid allahu anahu laa ilaha ila huwa almalaaikatu waululcilmi qa'ima bilqisti la ilaha ila huwa alcaziizu alxakiim fi suurati ali cimraan aayadda macnaheedu waxa weeyaan allah waxdaaniyadiisa isagaa naftiisa u baray inuu keligii yahay daatadiisa magacyadiisa tilmaamihiisa yani allah subxaanah watacala inu shariik lahayna isagaa naftiisa u baray malaa'igtuna waa u birtay wa ululcilm ahlu cilmiguna waa u bireen marka waxa weeyaan aayaddan marka culamadu ay sharxayso sida ibnu qayim aljawziya fi kitaabihi miftaaxu daari sacaada waxa uu leeyahay intaas oo maaragtay qaab ayaa aayaddan waxaa looga daliishadaa fadliga ahlucilmigu ay leeyihiin tan u horeysa waxa weye wejka ugu horeeya ama qaabka ugu horeeya oo aayaddu ay kutusinayso ahlucilmigu ilahay fadliga agtiisa ay ka mutaysteen waxa weeye ilahay inuu markhaati u qabsaday weliba shayga markhaatiga uu qabsaday yani culimada oo markhaatiga uga dhigtay iyadoo basharkii ama bani aadamkii intooda kaleeta uu kasoo soocay uu ka doortay yani waa shay la iskaga markhaati kaca shayga ugu weyn oo ah waxdaaniyat allahi caza wajal tan labaad ama qaabka labaad oo cilmiga ahlucilmiga fadligooda aayadda looga qaadanayo ilahay agtiisa fadligay ku leeyihin culimadu waxa weeyaan markhaatiga ay ilahay waxdaaniyadiisa ay maarata ay qirayaan ahlucilmigu waxa ilahay uu la xiriiriyey markhaatigii ilahay maarata subxaana watacala naftiisa uga markhaati kaca inuu waaxid yahay wejka saddexaad waxa weeyaan malaa'igta ayuu allah ula xiriiriyay ahlucilmigii malaa'igtuna waxa weeye qowmun laa yacsuuna allaha ma amarahum wa yafcaluuna ma yu'maruun waa qowm aan kadib dhacaynin oo wax xumaataa marnaba aanan samaynaynin waxyaalihii ilahay uu farana dhammaantood la imaanaya marka qoomka noocaas oo aan dembiba ka dhacaynin ayaa allah subxaana watacala ula xiriiriyay taasuna waa fadli cadiim ah oo aayaddu ay tusinayso oo ay sugayso dadka culimada ah oo cilmi cilmiga kitaabka iyo sunnada bartay ilahay agtiisa makaano sare inay ku leeyihin darajo sare inay ku leeyihiin wejka afraad ee aayaddu ay ku tusinayso culummada ilahay agtiisa fadligay ku mutaysteen waxa weeyaan aayadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku taskiyeynayaa oo maaragtay uu ku tacdiil maratay cadaaladooda uu ku sheegayaa culimada leanna allah subxaanahu watacaala cidda uu markhaatiga usoo qabsanayo waa cid cuduul ah oo waxa weye fisqiga ka fog leanna waxaan ogsoonahay bani aadamku markii arrin ay dhex marto ee waxa weeyaan qofka aad qof markhaati keenso arrintan maaragtay aad hebel aad ku sheeganaysid cid kaaga markhaati kacda keenso marka la odhanayo qofkaasaad markhaatiga u keensanaysid oo arrinta adduunyada kaaga markhaati kacaya waa inuu caadil yahay waxaad umalinaysaa marka cidda allah subxaanahu watacaala markhaatiga maaragtay u keensaday oo markhaatiga maaragtay allah subxaana watacaala u qiraya waxdaariyadiisa waa cid waxa weye ilahay agtiisa maaragtay caabidinka ah oo musakiin ah taana waxa weeye sida aayadda utusinayso ayaa xadiid thaabit utusinaya oo nabigu leeyahy sala allahu alayh wasalam yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduluhu yani cilmigan sharciga cilmu lkitaab wasuna kitaabka iyo sunada waxaa xambaara oo maaragtay barta yani qarni kastaba dadka maaragtay cuduusha ah oo dadka ugu habboon ayaa maaragtay cilmigaas soo xambaara yanfuuna canhu taxriif alghaaliin kuwa ku xadgudbay oo diinta waxa aysan sugaynin maarata diinka u nisbaynaya taxriifkooda iyo bedelitaankooda yani waa ay diidayaan waintixaala almubdiliin kuwa maaragtay mubdiliinta oo asxaabu labaatilka ahlubidaca ah waxay diinka u nisbaynayaanna waa ay diidayaan ahlu cilmigu wa ta'wiil aljaahiliin kuwa jahalada ah oo kitaabka iyo sunnada aanan garanayn yani taxriifka iyo ta'wiilka batilka oo ay kitaabka iyo sunnada u nisbaynayaanna waa ay diidaan marka xadiidku marka wuxuu sugayaa sida aayaddu waa usugtay dadka culimada ahi dadka maaragtay qarni kastaba dadka dadka ugu cadaalada badan inay yihiin oo maaratay ilahay subxaana agtiisa maratay agtiisa ka ah marta musakiinta leanna waxay xambaarsan yihiin ba waxay tahay yani qofka bani aadamka waxa uu qaado waxa uu sarreeya oo ah kalaam ullahi wa kalaamu rasuulihi sala allahu alayhi waalihi wasalam adilada tusinaysa marka fadliga cilmigu uu leeyahay iyo culimmada fadligoodu aad iyo aad u fara badan yihiin waxaa ka mid ah yani adiladaas iyada ah allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi kitaabkiisa qur-aankaa dadka culimmada ah iyo dadka aan maaragtay culimmada ahayn inaysan sinayn yani inay siman yihiin baa ilahay uu nafiyey uu diiday oo ilahay wuxuu kitaabka qur-aanka uu ku leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun nabiy llahi maxamed waxaad tidhahdaa miyay siman yihiin dadka culimmada ah oo kitaabka iyo kitaabka iyo sunnada garanaya oo nebiga maaragtay raacay sunnadii iyo khayrkii uu la yimid iyo kuwaan waxba garanayn ma labada qaybood baa siman sidaa weydii su-aashaas waxa weeyaan aayaddu ay soo jeedisay waa jawaabteedu waa waadix yani dadka culimada iyo dadka caamada iyo ama dadka aan garaadka lahayn ma sinna yani ahlucilmiga ayaa aad iyo aad u fadli badan sida aysan u sinnayn ahlu naarka iyo asxaab asxaabu naarka iyo asxaabu ljannuhu siday u kala fog yihiin oo kaletay u kala fog yihiin dadka yani ahlu cilmiga ah iyo dadka aan garaadka lahayn oo aan aqoonta ulahayn sharciga islaamka aan aqoon ulahayn allah subxaana wa tacala waa ka oranaya marka uu maaragtay uu ka sheekeynayo asxaabu naarka iyo asxaabu ljannaha la yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna asxaabu ljannati hum lfaa'izuun ma sinna ahlu naarka iyo ahlu jannuhu maxaa yeelay ahlu jannuhu waa kuwa guulaysta weeye jannadana waxa lagu gaaro ugu horreeyay waxa weeyaan waa qofku yani inuu kala fahmo maxaa naarta kuu dhaweynaya maxaase jannada kuu dhaweynaya yani qofku markuu fahmo ayuu qofku waxa weeyaan dariiqii xaq aha marka u maraya leanna waxa weye qofka duusa sharciga baran waxaa laga yaabaa waxaad wax badan oo ad isleedahay ilahay baad ugu dhawaanaysa ilahay inaad uga fogaatid marka sida yani waxa weeye ahlu naarka iyo ahlu jannuhu ay u kala fog yihiin oo manziladoodu aad iyo aad ay u kala fog tahay sidaas si la-eg ayaa ahlu cilmiga iyo dadkaan culamada ahayn ay u kala fog yihin darajadoodu ilahay agtiis ay ku leeyihiin sidaas si la-eg allah subxaanahu wa tacaala waxa uu amray dadka muslimiinta ah ahlu cilmiga aqwaashooda iyo xukunka sharciga ah oo kitaabkii sunnada ay kasoo rarayaan in dadku maaragtay caamada ahi ay u noqdaan oo ahlu cilmigii mar kastaba xaq ay weydiiyaan dadka culummadaa inay maratay xaqa weydiiyaan si dariiqa xaqaa marka ay ugu sharxaan allah waxa uu leeyahay kitaabka qur-aanka dhexdiisa wamaa arsalnaa wamaa arsalnaa qablaka ila rijaala nuuxi ilayhim fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun yani maxalushaahidku waxa weeyaan allah waxa uu leeyahay fas'aluu weydiiya ahla dikri dadka ahlu cilmiga ahlu dikrigu waxa weeyaan waa culimadii in kuntum laa taclamuun haddii aad tihiin kuwa aanan waxba garanaynin oo kitaabkii iyo sunnadii aan aqoon ulahayn haddii aad tihiin u noqdo ahlu cilmiga oo weydiiya maaragtay shayga maaragtay inka qarsooma ahlu dikriguna waxa weeyaan waa ahlu cilmiga waa dadka aqoonta u leh nabiga sala allahu alayh wali wasalam xaqii lagu soo dejiyo oo kitaabkii sunnada ah aayad kaleeto allah subxaanahu watacaala oo kitaabka qur-aanka ka mid a ilahay waxa uu ku amrayaa nabigeena sala allahu alayh wasalam inuu nebigu ilahay u weydiistay cilmigiisa ilahay inuu kordhiyo allah waxa uu leeyahay fatacaala allahu lmaliku lxaq wla tacjal bilqur'ani min qabli an yuqda ilayka waxyu waqul rabbi zidnii cilmaa marka aayadda maxalushaahidkeedna waxa weeyaan allah subxaana wa tacala nabiga wuxuu faraya iyadoo martabada ilahay u gaarsiiyey fadliga ilahay uu siiyey la garanaya inuu yahay khayru rusul afdal rusul rususha ilahay uu soo diray oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban ahayd rasuulka ugu fadliga badan iyadoo la ogyahay inuu yahay oo ugu cilmiga badnaa ugu aqoonta badnaa ayaa haddana ilahay nabiga wuxuu farayaa inuu nebigu ilahay cilmi u weydiisto oo ilahay wuxuu leeyahay waqul waxaad tidhaha ya nabiy allah rabbi ya rabbi ilahay abuurtayow zidni cilmaa ilahu cilmi ii kordhi marka maadaama ilahay uu faray nabiga sala allahu alayh wasalam inuu ilahay cilmi uu weydiistay ilahay cilmigiisa inuu kordhiyo yani awlaa wa awlaa waxaa ah qof kasta oo ummadiisa ka mid yahay mar kastaba inuu u baahan yahay ilahay cilmigiisa inuu kabciyo wa kafaa bi hada sharafan lilcilm arrinkaas baana cilmiga sharaf ugu filan an amara nabiyahu an yas'alahu lmazid inuu nebigiisa ilaahay uu faray inuu maarata ilaahay uu weydiisto ilahay cilmigiisa inuu kordhiyo maadaama nabiyullahi moxamed ba ilahay uu weydiisanaya cilmi inuu u kordhiyo awlaa wa awlaa waxa ah qof kasta oo naga mid ah ama qof kasta oo muslimiinta ka mid yihi mar kastaba inuu maaragtay uu dareemo inuu maarata fakri meesha ugu hooseeya uu ka joogo xagga cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala marka mar kastaba waxa weye wafuqa kula dii cilmin caliimin si kasta oo cilmigaaga u bato oo kitaabkii sunnada aada aqoon u yeelatid yani waxa weeyaan mar kastaba waxa weye maziid baad u baahan tahay kitabkii sunada ina wax ka fahamtid walidalik shaikh lislaam ibnu taymiya raximah llah waxa uu oran jiray yani aayadda qur-aanka markaan tafsiirkeeda damco inaan maaragtay aan ogaado wixii tafaasiira oo aan hayo ilaa boqol kitaab oo kutubta tafaasiirta ka mida markaan ka daalacdo kabacdi baan maaragtay ilaahay subxaana watacaala ayaan u khuduuci jiray ilaahay maaragtay inuu cilmi intaa ka badan maaragtay u ifuro sidaasuu maaragtay ilaahay maaragtay u ka baryi jiray allah subxaanahu watacaala aayad kaleeto oo aayadaha qur-aanka ka mid a fi suurati almujaadila ilahay subxaanahu watacaala waxa uu ku leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu ida qiila lakum ida qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalisi fafsaxuu yafsax illahu lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير آيات معنى وحويان يعني محل شاهد كان أنا أمارت أسوق هذا النبي إلهي وحا أقري لدتك مؤمنين تفادينك إن كمدا والذين أوتوا العلم كو علم قلسي درجات درجات بإلهي كريه درجات فربضا يعني مؤمنين تقودهان تدوى مرفوعين oo ilahay agtiisa darajo ayay ku leeyihiin oo ilaahay sare ayuu uqaday muuminiinta guud ahaantooda culimo iyo caamaba laakiin gaar ahaan culimada ilaahay muxuu yidhi waladiina uutu lcilmi kuwii cilmiga la siiyey oo muuminiinta ka mid ah darajaatin darajaad baa ilahay kor yeelay yani ilahay darajaad fara badan buu kor yeelay marka aayaddu marka waxay tusinaysaa iyadoo muuminiinta guud ahaantoodu ilahay agtiisa darajo sare ay ku leeyihiin haddana waxa weye culimada si gaar ahaaneed baa loo sheegay oo qeybtii horeeto ilaahay uu yidhi yarfac illahu aladiina aamanuu minkum yani waa muuminiintii guud ahaantooda weeye si gaar ahaaneed ba marka waxa weeyaan maadaama ilahay agtiisa martaba aada u sarreey ay ku leeyihin culimmadu ayaa si gaar ahaaneed marna goonidooda loogu sheego la yidhi waladiina uutu lcilma darajaad marka taasuna waxay tusinaysaa yani allah subxaanahu watacaala in darajaad aada iyo aada u fara badan ay ku leeyihiin mawaadiicda qur-aanka kusoo arooray oo ilahay uu ku sheegay muuminiinta ilahay in maarata darajaad sareeta uu kor yeelayo yani waxa weeyaan waa afar meelood afar aayadood aayad maxalka ugu horeeya waxa weeyaan mid ka afartaas meelood mawduc ka midi waa aayadda haddaan akrinay fi suurati almujaadila aayadda labaadna waxa weeyaan fi suurati alanfaal inama almuminuuna aladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum waida tuliyat calayhim aayatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna alsalaata wamima razaqnahum yunfiquun أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم يعني فلنا أيضا أنا وحوي في سورة الأنفال وموضع اللبات وإلهي مؤمنين تأمارتي وكورانيه أولئك هم المؤمنون حقا تلمامها أيضا أي سوشيكتي كوة متيستي ومركي لقود الأخريو يعني إلهي آيات كيسة قلوبتو أي لورانيسو آياتها يعني ككرر سنة إيمان iyo rabbi kacabsasho ilaahay talada u dhiibanaya salaada sidii nabi maxamed u tukanaya xoolihii ilaahay siiyo xalaasha wax ka bixinaya kuwa tilmaamaha noocaas ayaa ilahay waxau ku oranaya ulaaika hum lmuminuuna xaqa kuwaas waa kuwa mu'miniinta dhabta ah wey lahum darajaatun cinda rabbihim waxay leeyihiin ilahay agtiisa darajaad sare wa makfiratun warisqun kariim waxay ilahay agtiisa kale ku leeyihiin dembi dhaaf iyo risqi aada iyo aada maaragtay waasica oo aan ciriiri ahayn wanaagsan mawdicaas marka waa mawdica labaad oo rafcu darajaad ilahay qur-aanka uu ku sheegay mawdica saddexaad oo muuminiinta ilahay subxaanahu watacala rafcu darajaad uu ku sheegay darajo sare ilahay inuu kor yeelayo waxa weeyaan fi suurati tah waman ya'tih mu'mina qad camila asaalixaat faulaa'ika lahum darajaat alculaa yani dadka mu'miniinta ah qofka mu'minka ah camal saalixa la yimid ayaa ilahay waxau oranayaa kuwaas waa kuwa darajaadka sare iskale maanta qiyaamaha mawdica afraad ama meesha afraad oo ilahay uu ku sheegay rafcu darajaad waxa weeyaan waa fi suurati الnisa wafadl allahu اlmujaahidiina calى اlqaacidiin ajra caظiima darajaati minhu makfira waraxma yani waxa weeyaan ilahay kuwa mujaahidiinta wuxuu maaragtay sare maratay ka kor yeelay oo maaragtay ka sare mariyey cala qaacidiina kuwii dagaalka aan ka qayb gelin kufaarta markii lala dagaalamayo ajran ajar buu ka fadilay ajarkaas oo cadiiman weyn darajaatin darajaad buu ilahay ka kor yeelay oo minhu ilahay xaggiisa ka haday wa makfiratan iyo dembi dhaaf wa raxmatan naxariis marka ibnu qayim aljawziya isagoo aayadda sharxaya ay wuxuu leeyahay ayo isagoo aayadahan sharxaya fi kitaabi miftaaxi daari sacaada fahadihi arbacatu mawaadic afartaa meelood waxa weya aayada qur-aankan kusoo sheegnay waa afar meelood oo ilahay uu ku sheegay rafcu darajaat fi halaatatin minha alrifcatu bidarajaati ilah liimaan saddex meelood oo afarta aayadood saddex aayadood oo afarta aayadood kamid ah yani waxa weeyaan rafcu darajaadkaas wuxuu usugnaa dadka ahluiimaanka ah aladi huwa alcilmu naaficu walcamalu saalix ahluiimaankaasna waxaa laga wadaa waa cilmiga naafica waa cilmu lkitaab wasunna iyo camalka saalixa ah aayadda afraad waa aayadda u dambeysay fi suurati nisa rafcu darajaadka muminiinta ilahay usugaya waxa weeyaan alrifcatu biljihaad yani waxa wey waa dadka mujaahidiintaha iskale oo kufaarta la dagaalamaya facaadat rifcatu darajaati kuluhaa facaadat rifcatu darajaati kuluhaa ila alcilmi waljihaad yani muminiinta darajaadka kor loo qaadayo afartii qayboodba waxay unoqonaysaa cilmigii iyo jihaadkii alladayni bihima qiwaamu diin waana labada diinka uu ku taagan yahay cilmiga iyo jihaadku weliba waxaan ogsoonahay jihaadku asal waxa waa cilmiga ayaa u ah leanna waxa weeyaan ummad aan kitaabka iyo sunnada garanayn jihaadkoodu jihaad sharciya ma noqdo wuxuu noqdaa jihaadu ahlilbidac jihaadu ahlilbidacna ummadda muslimiinta meel kasta oo uu ka dhacaba wabaal iyo khusraan fi dunya wa fi laakhira bay ka dhaxlaan muslimiintu ee wax khayra kama dhaxlaan leanna waxa weye jihaadka ilahay ummadda uu ku guuleeyo waa jihaadka yani dadka waxa weeye kitaabka iyo sunnada ku toosanoo garanaya ay hormoodka ka yihiin ay culummada u yihiin ama ahluljahli hadduu jihaad raayatuljihaad hadduu qaado jihaadkaasu ma noqdo jihaad sharciya wuxuu noqdaa jihaadu ahlilbidac waana dadka muslimiinta waxa wey midka lagu gumaado meel kastoo ay maarata uu ka dhacana caaqibadiisu waxa wey waxay noqotaa caaqiba wakiima ee ma noqotaa caaqiba maxmuuda aayadaha allah subxaanahu watacaala uu ku sheegay yani fadliga ahlucilmaha ahlucilmiga waxaa kamid ah aayadda allah subxaanahu watacaala uu ku oranayo inama yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ina allaha caziizun gafuur aayaddani marka waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala waxa uu ku qeexay oo ku sheegay ku caddeeyey fadliga ahlucilmigu ay leeyihin culamadu ay leeyihiin sababtu waxay tahay cabsida ilaahay laga cabsado ilahay wuxuu kusoo koobay xaqa alkhashya culimada oo mida ilahay uu leeyahay inama yaksha allah ilahay waxa un ka baqa min cibaadihi ayago iyagoo kamida maarata adoomadiisa alculamaa culamada unbaa ka baqda ina allaha casiizun gafuur sababta taas ilahay u leeyahayna waxa weeyaan qofku waxaa laga yaabaa isagoo la ilahay aad ka baqdid dariiqi ilahay uga baqi lahaa inuusan fahmin marka qofka waxa ilaahay looga baqo oo waxa weeyaan ciqaabkiisa kaa fogeynaya qofka garanaya waa dadka ahlucilmiga ah leanna dariiqa yani waxyaalaha muxaramaadka lagu ogaado iyo ma'muuraadka waxyaalaha ilahay ku faray aad ku ogaanaysid iyo wixi ilahay kaa nahiyey waa dariiqa kitaabka iyo sunnada dariiqa kitaabka iyo sunnadana waxa weeyaan dadka iskaga soo degi maayaana waxa weye barashay u baahan yihiin dadka bartayna waxa weeyaan waa dadka ahlucilmiga oo saxaabada rasuulka ay ugu horreeyeen radia allahu canhu sidaa darteed cabdullahi bn mascuud oo kamid a min maarata min min saxaabati nabiy sala allahu alayh wasalam weliba waxa wey min kibaari الصaxaaba min fuqaai a min fuqahaai الصaxaaba الsaabiqiin ayuu kamid ahaa min almuhaajiriin الsaabiqiin ayuu kamid ahaa raggii ugu horreeyay saxaabada ee waxa weye muhaajiriinta ayuu kamid ahaa wuxuu kamid yahay culamada yani ragga saxaabada oo xagga maarata fiqiga ugu sareeyey ayuu kamid ahaa wuxuu yidhi kafaa bikhasyat اllahi cilmaa yani qofku cabsida ilahay uu ka cabsanayo cilmi bay ugu filanta wakafaa biliqtiraari billahi jahla qofkana jahli waxaa ugu filan ilahay inuu ku kadsoomo oo waxa weye makriga ilaahay yani waxa weye qofku uusan dareemin markuu qofku hadduu ilahay ka cabsanayo cabsidaas waxaa keenaya qofku ilahay cilmi uu leeyahay yani cadamadiisa daatadiisa ama sifaadkiisa ama asmaadiisa aayad kaleeta allah subxaanahu watacaala waxa uu ku oranayaa yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikma faqad uutiya khayran kasiira qofka xikma la siiyo allah subxana watacala wuxuu leeyahy yu'ti alxikmata xikmada ilahay waxa uu siiyaa man yashaa ciduu doono waman yu'ta alxikma qofka xikmada la siiyo faqad uutiya khayran kasiira khayr aad iyo aad u fara badan ayaa la siiyey marka xikmadu sida culammadu ay ku fasireen waxa weeyaan isaabat alxaq waalcamalu bih wa hiya alcilmu annaafic waalcamalu asaalix xikmada waxaa layahay xaqa oo la haleelo iyo xaqa markaad haleeshid xaquna waa waa kitaabka iyo sunnaha inaad ku dhaqantid wahiy alcilmu naafic taas baana waxay tahay cilmiga naafica ah oo qofka adduunka adduunkiisa iyo aakhiradiisa anfacaya waana camalka saalixa wey marka qofka ilaahay ciduu doono ayuu maarata xikmada siinayaa xikmaduna waxa weeyaan waa kitaabka iyo sunihii ilahay inuu ku waafajiyo qofka xikmada la siiyana waa qofka waa qof khayr badan la siiyo wey ilahay ma uusan odhan qofka maal badan la siiyo ayaa maaragtay ayaa khayr badan la siiyey lama dhihin qofka awlaad badan la siiyey ayaa khayr badan la siiyey ilaahay waxa uu odhanaya waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran katiira aayaddan waxay isku macno yihiin xadiidka saxiixa ah bal muttafaqa ah bal waxa weye mutawaatirka ah mashhuurka ku ah yani fi asmaaci lmuslimiin qof kastoo muslimna gaaliban uu maqlo wa min xadiidi mucaawiya ibn abi sufyaan qala qala rasul lah sala allahu alayh walihi wasalam man yurid illahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin qofka ilahay khayr uu la doono ilahay diinku fahamsiiyaa macnaha marka xadidka waxa weeye qofka ilaahay uusan khayr la doonin khayrkaas ama khayrka addunya ha noqdo ama khayr aakhira ha noqdo waa qofka diinka uusan fahamsiin wey yani xadidka wuxuu tusinayaa qofka diinta islaamka aanan wax ka fahmin oo diinka islaamka waxba ka baranin oo ka jeesta qofkaas waxa weye adduun iyo aakhiraba ilahay inuu khayrka ka qadiyey oo maal kasta oo la siiyo jaah kasta uu gaaro mansib kasta iyo maaragtay maqaam kasta oo adduunyada uu ka gaaro yani qofkaas waxa weeyaan waa qof ilahay khayrkii o dhan u sejiyo wey wax khayr ilahay qofkaas ma uusan siin khayrku wuxuu ku kooban yahay alfiqhu fi ddiin diinka ilahay qofka inuu fahamsiiyo qofki diinka ilahay fahamsiiyo ayaa ilahay khayr oo dhan uu maarata gacantiisa soo geliyey lakin haddii qofka ilahay diinka uusan fahamsiin qofka waxa weye khayrka o dhan baa seegay nabigu sala allahu alayh waalihi wasalam xadiid saxiixa ayaa nabigu waxa uu ku oranaya min xadiidi salim bn sacd saacidiy ana rasul lahi sala allahu alayh ali wasalam qala licaliy lian yahdiya bika allahu rajula waxida khayru laka min xumri nacam yani ilaahay qof keligiisa inuu kugu hanuuniyo ayaa caliy bin abi taaliba waxay kaaga khayr badan tahay ilahay agtiisa yani geela midkiisa cascas inaad heshid marka hadalkaana nebigu dardaarankaa wuxuu siiyey nebigu yani nebigu sala allahu alay wasalam maalintii khaybar la furanayay ayuu raayadii intuu udhiibay nebigu sala allahu alay wasalam ayuu hadalka ku yidhi cali bin abi taalib ilaahay inuu qof keligiisa rag iyo dumar hal qof ilaahay inuu kugu hanuuniyo ayaa wuxuu kaaga khayr badan yahay geela midkiisa cas cas yani geelana aada iyo aad bay uqiimeyn jireen yani carabtu ilaahay haddana ay uqiimeeyaan marka hal qof qofku ku hanuuno ayaa wuxuu ka khayr badan yahay geel aad iyo aad u fara badan inaad heshay wa hada yadullu calaa fadli alcilmi waltacliim kaasuna wuxuu tusinaya xadiidka hadalka nebigu wuxuu tusinayaa cilmigu fadliga uu leeyahay iyo baritaanka dadka la barayo fadliga qofku ilaahay uu agtiisa ka mutaysanayo iyo dadka diinka dadka u gudbinayo dadka diinta baraya waa ahlu cilmiga ilahay agtiisa mansilada ay ka leeyihiin maxaa yeelay yani hal qof qofkii ku hanuuno ayaa waxaa layihi dad xoolo badan inaad heshada ayuu kaaga khayr badan yahay maxaa umalaynaysaa marka qofka maalin kastaba laga yaabo yani boqolaal qof ama tobanaan qof ilahay inuu kuagtiisa maarata gacmihiisa kusoo hanuuniyo yani khayr aada iyo aada u fara badan ayuu qofkaas qofkaasu mutaysanaya xadiid kaleto saxiixa ayaa nebigu sala allahu alay wasalam min xadiidi abi hurayra o imaam muslimna uu warinayo ayaa nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu ohanaya man dacaa ilaa hudan kana lahu min alajri mithlu ujuuri man tabicahu la yanqusu dalika min ujuurihim shay-a waman dacaa ilaa dalaalatin kana calayhi min alithmi mithlu aathaami man tabicah la yanqusu dalika min aathaamihim shay-a xadiidka macnihiisu waxa weeye marka lasoo koobo qofka dadka kitaabka iyo sunnaha ugu yeera wuxuu helayaa cid kasta oo dariiqaas nebiga qaaday oo waxa weye nebiga ku dayatay yacni qof kastoo khayrkaa kaga dayday ajarku helayo salaaduu tukanayo o kaleeto ayaa loo qoraya qofkii khayrkaas marka horeeto u bilaabay hadduu xajiyo xajkaas ajarka uu ka helayo o kaleeto ayuu helayaa hadduu sadaqo la baxo xoolihiisa uu ka sadaqeeyo yacni sadaqada ajarka uu ka helayo ajar lamida waxaa ka helaya qofkii marka hore khayr khayrkaa u bilaabay xadiidka marka waxa weeyaan aakhirkiisu waxa weye cagsa dalik kutusinaya oo qofka dadka bidco iyo dalaalo iyo macaasi qofka dadka ugu yeera qof kastoo xumaantaa kaga dayday ama dadka lalaaya ha noqoto ama dadka xurada la dhaca ha noqoto ama zina maarata la zinaysa ha noqoto qofkii xumaantaas uu ka biirsaday dembi kasta oo qofkaas ficil xumada ficil ficilka xuna ee uu ku dhaqaaqo dembi kastoo looga qoro ciddii maaragtay marka horeta u bilowday dembiga qofkaas uu ka helo in leeg ayaa laga siinaya walidalika waxa weeyaan ibnu aadam alawal inankii u horreeya nabiyullahi aadam uu dilay ee walaalkii dilay yani waxaa u socda dunuub aad iyo aad u fara badan ciyaadan billah oo qof kasta oo waxa uu maaragtay qof dila dembiga waxa weeye kasoo xasila dembi la-eg ayaa maaragtay u noqonaya taasuna waxa weeyaan jarime aan hore u dhicin ayuu jiday qof kastoo marka dadka dalaalo iyo macsiyad ugu yeera cid kastoo xumaantaa kaga dayatay yani dembiga ilahay u qorayo oo kaleeto ayaa loo qoraya taa marka waxaan ka qaadanaynaa xadiidka si sariixa waxaan uga qaadanaynaa nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam cid kastoo dariiqiisa qaada yani nebiga ajar baa uga socda oo waxa weeye qof kasta oo sunni ah oo khayr la yimaada ama sadaqa ha la baxo ama xaj ha sameeyo ama zakadii ha guto ama salaad ha tukado ama dad khayr ha ugu yeero ajarka uu ka helaya khayrkaas ajar u dhigma ayaa nebiga u noqonaya sala allahu alay wasalam leanna nebigu isagaa wuxuu yahay midkii dadka khayrka u bilaabay khayrka ugu yeeray sidaa darteed dadka waxa weeyaan ahlu bidaca ah ee dariiqii nebiga dariiq ahayn dadka ugu yeeraya waa acdaa allahi wa rasuulihi weeyaan waa rasuulka waxa weeyaan cadowgoodii weeye waxay ka shaqaynayaan nebiga khayrkii faraha badnaa ee gaari lahaa iyo ajarkii faraha badnaa ee gaari lahaa inuusan gaarin waxay ka shaqaynayaan maaragtay haba yaraatay wax khayr ee nebiga maratay aan loo qadin bay ka shaqaynayaan marka waxaa ogaadeen dadka waxa weye dadka bidacda ugu yeeraya falxumada sugaysa inay tahay inay nebiga cadaawad aad iyo aad u fara badan ay u qabaan intaa waxaan uga gudbayaa kelimadeeda ku saabsanayd yani aayadaha faraha badan iyo axaadiidta faraha badan oo kusoo aroortay ayaan uga gudbayaa yani waxaan kelimadeeda kusoo koobayaa dadkii ahlu cilmiga culimadii naga horreeyey qaabkii ay maaragtay cilmiga ay u dadaali jireen iyo ilaahay subxaanahu watacaala mansiladooda si ugu koryeelay masalan haddaanu soo qaadano taabiciga la yidhaahdo abulcaaliya rufayc ibn mahran alrayaaxi waa min talaamidati cabdillahi bn cabas cabdullahi bn cabas oo ah nabigan adeerkiis xabru hadihi lumma ee nebigu u duceeyey uu yihi maratay allahuma faqihu fi diin wacallimhu ta'wiil uu sidaa nebigu ugu duceeyey ayaa wax soo baray oo wuxuu ahaa arday ardadii cabdullahi bn cabas wax ka bartay ayuu ahaa marka wuxuuna ahaa in waxa weeyaan marka horeeta adoona ayuu ahaa marka wuxuu oranaya abulcaaliya kuntu aati ibna cabaasin wahuwa calaa sariirihi wa xawlahu qurayshun yani waxaan ahaa buu leeyahay markaan cilmiga ka baranayay cabdullahi ibnu cabbaas isagoo sariirtiisa ku jiifa reerkuu ka dhashay qurayshe qurayshada oo afdal qabail maaragtay afdal qabail carab ahaa waa reerka nebigu ka dhashay gaararkiisa ay fadhiyaan ayaan usoo gelaya cabdullahi ibnu cabbaas fa ya'kudu biyadii gacanteeda ayuu qabanayay fayj fa yujlisunii macahu calaa sariir sariirta markaa uu ku fadhiyo ayuu igu soo fariisinayay raggii quraysheed oo maarata odayaasha ahayna dhulkay fadhiyaan fataqaamaza bi quraysh quraysh baa marka waxa weye siduu imaam muuse iyo cabdullahi ibn cabbaas markay arkeen ayay isku iljabiyeen oo waxay ka wadaan addoonka muxuu nooga saramarinayaa addoonka ugu fariisinaya maarata sariirta fafatina lahum ibnu cabbaas cabdullahi ibnu cabbaas ayaa marka fahmay yani iljabinta ay isku iljabinayeen faqaala wuxuu yihi cabdullahi ibnu cabbaas kada alcilm sidaas martabada aad arkaysiin oo maaragtay abulcaaliya maanta meesha uu ku fadhiyo oo inuu inka sarreeyo sariirta sare uu ku fadhiyo cilmigaa keenay yaziidu shariifa sharafan ninkii marka horeta nasabkiisu wanaagsanaa sida cabdullahi ibnu cabbaas oo kaleeto quraysh ka dhashay sharaf buu kordhinaya wa yujlisu lmamluuka cala asira kii maarata mamluukaha addoonkaha sida maaragtay rufayc ibnu mahraan alrayaaxi waa abulcaaliya oo addoonka ahaana sariiraha ayuu ku fariisinaya marka waxa weye taasuna waxay tusinaysaa yani fadliga cilmigu uu leeyahay iyo qofkii marka horeta xataa nasab ahaan la liidayay sharafkiisu yani meel sare inay maarata gaaraysa marka diinta ama marata kitaabka iyo sunada uu barto athar kaleeto atharkaa lamid ah waa athar laga soo naqliyo cadaa ibn abi rabax oo asaguna kamid ahaa taabiciintii ama ardadii wax ka baratay cabdullahi ibn cabbaas laftiisa ibrahim ibrahim alxarbi ayaa wuxuu oranaya ibrahim alxarbi wuxuu kamid ahaa culamadii waaweyneyd oo muxadifiinta ayuu kamid ahaa waa raggii ay isku waktiga ahaayeen axmed ibn xambel imaam ahli sunna wuxuu leeyahay kana cadaa ibn abi rabax cadaa ibn abi rabax taabicigii la ohan jiray waa ardadii cabdullahi ibn cabbaas buu kamid ahaa wuxuu ahaa cabdan aswada adoon madow ayuu ahaa limra'atin min ahli maka gabar yani dadkii reer maka kamid ah ayaana iska lahayd oo adoon uu ahaa wa kana anfuhu kaanahu baaqila nin wuxuu aad iyo aad u san weyn buu ahaa oo sankiisa waxaad moodaa maarata khudaarta baaqilaaga la yidhaahdo ayuu ekaa nin aad iyo aad u san weyn buu ahaa oo xagga quruxda maarata laga horeeyo wa qaala ibrahim alxarbi ibrahim ibn xarbi ayaa wuxuu yidhi wajaءa sulayman ibn cabdilmalik amiir lmuminiin ilaa caطaa yani sulayman ibn cabdilmalik oo ah madaxweynihii markaa muslimiinta ayaa wuxuu u yimid caطaa ibn abi rabax ayuu u yimid huwa wabnaahu sulayman ibn cabdilmalik iyo labadii inana uu dhalay ayaa waxay u yimaadeen ninka la yihahdo caطaa ibn abi rabax fajalasuu ilayhi waa ay la fadhiisteen wahuwa yusalli isagoo tukanaya oo kacbada gaarkeeda ku tukanaya falama sallaa intafala ilayhi markii salaadiisa uu dhamaystay ayuu marta maartay ayuu ayuu ayuu soo jeestay fama zaaluu yas'aluunahu can manaasik alxaj yani sulayman sulayman ibn cabdilmalik iyo labadiisa inan waxay u yimaadeen xajkii bay u yimaadeen acmaasha xajka inay gutaan marka axkaamtii ku saabsanayd xajka asagoo madaxweynihii ah iyo labadiisa inan ayaa waxay ugu yimaadeen kacbada gaarkeeda yani meesha maaragtay banaankeeda ah inay ku weydiiyaan axkaamtii xajka waqad xawala kafaahu ilayhim asagoo qadaadka ujeediya oo ka xijeestay uma qaala sulayman lib libnayhi labadiisa inan bu wuxuu ku yidhi quma ka kaca meesha faqaama waa istaageen faqaala wuxuu yidhi ya baniy labadeeda inanow laa taniya ha ka daalina fi dalab alcilm cilmiga inaad dalbaysiin oo aad baranaysiin ha ka daalinina fa inii la ansa anigu ma halmaamayo haddaan madaxweynihi ahay maanta ma halmaamayo dullanaa yani dulliga iyo waxaa naga soo gaaray bayna yaday hada alcabdi alaswad addoonkaan madow maanta waxaa naga soo gaaro dulli ah in masaa-isha sharciga aan weyd anako markaan weydiinayno uu qadaadka noo jeediyo oo naga sii jeestay oo asagoo naga sii jeedo markaas masaa-isha uu noo sheegayo dulliga iyo dhibaatada maarta halkaa naga soo gaartay ma halmaamayne yani waxa weeye cilmiga dalba si marka idinka cilmigiina loogu baahdo taa mansiladaas caaliyada ah in xataa waxa weye madaxweynuhu usoo hoos fadhiisto waxaa cataa ibn abi rabax waxaa gaarsiiyey waa cilmu kitaab wasunna waxaan kusoo gabagabaynayaa hal athar oo isagana ibrahim alxarbi uu warinayo wuxuu leeyahay wakana moxamed ibn cabdiraxman alawqas sheika la yihahdo moxamed ibn cabdiraxman alawqas cunuquhu surkiisa ayaa wuxuu ahaa dakhilun fi badanihi mid ku jira jirkiisa oo nin wuxuu ahaa aada iyo aad u surgaaban wa kana mankibaahu labadiisa galabna waxay ahaayeen khaarijayni kuwa soo baxsan oo maaragtay fiiqfiiqan kaanamaa zuj kaanahumaa waxaad moodaa labadiisa garab zujaani laba taki baad moodaa laba bilood oo fiiqfiiqan baad moodaa faqaalat lahu ummuhu hooyadii baa waxay ku tira iyadoo la dardaarmaysa yaa bunaya inankii aan dhalayow laa takunu fi majlisi qawmin ma ma imaanaysid oo maarata lagugu arki maayo meel rag fadhiyo ilaa kunta almadxuuka minhu almashuura bihi haddii meel rag isku yimaado aada kasoo qeyb geshid majlis aad kasoo qeyb geshid rag fadhiyo waxaad noqonaysaa ninka maaragtay lagu qoslo lagu maadaysto waxaad noqonaysaa midka lagu jeejeeso oo la caayo yani foolxumadaada ayay ka wadaa facalayka bitalabi alcilm waxaad ku dadaashaa cilmiga sharciga cilmu kitaab wasunna inaad maarata baratid fa inahu yarfacuka asagaa ku kor yeelaya oo ragga kugu qoslayaa markii aad adigu maarata cilmiga aad kaga hormartid ayaa kusoo horfursan doonaa fawaliya qadaa hooyo hooyadii marka waxa weeyaan dardaaranke dardaarankeedii buu qaatay fawaliya qadaaa maka maala magaalada maka oo ah afdal buqcatin calaa wajhi alard dhulka ilahay meesha ugu fadliga badan oo kacbada ay ku taalay ayuu maaragtay qaadi ka noqday cishriina sin cishriina sana labaatan sano qaala wuxuu yidhi wa kana alkhasmu ida jalasa ilayhi bayna yaday labada qof oo issoo dacweysaa markay horta isu soo fadhiistaan qofka khasmiga ahi wuxuu ahaa yarcudu inuu maaragtay inuu gariidayo xataa yaquuma ilaa uu ka kaco yani haybatan min hada sheikh asoo shiika marka isugu haybaysanayo qaala wuxuu yihi wamarartu qaala wuxuu yihi ibrahim alxarb wamarat bihi imra'atun yawman maalin baa maaragtay moxamed ibn cabdiraxmaan alawqas waxaa soo martay dadkii deganaa magaalada maka gabar ka mid ah wa huwa yaquulu isagoo shiiku ku ducaysanayo odhanaya allahuma actiq raqabatii min annaar ilaahu waxa weeyaan qoorteyda ilaahu ka xore maarata naarta ilaahu naarta iga xore asagoo ayay soo martay faqaalat lahu waxay ku tiri gabadhii soo martay ya bna akhi inankii walaalkay dhalayow wa ayu raqabatin lak oo qoorta lagu xoraynayo xaggee bay ku taallaa yani waxa weye qoorta isuma muuqan in aada iyo aad wuxuu ahaa damiim oo aada u foolxun buu ahaa marka waxa weeyaan atarka marka wuxuu tusinayaa yani cilmigu sharafta uu u kordhinayo ahalkiisa ninka waxa weye sidaas loo dhaleecaynayo oo xagga maaragtay mandarka aad iyo aad u fool xumaa yani cishriina sana ayuu waxa weeyaan uu qaadiga guud u ka ahaa magaalada maka oo cid walba ay soo hor fadhiisatay marka qofka doonaya inuu adduunka sharaf ku helo aakhirana uu sharaf u gaaro waa inuu ku dadaalo cilmiga kitaabka iyo sunnada hada wabillahi tawfiq wasala allahuma wasalama ala muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin nacam بارك الله فيكم جزاك الله خير خير الجزاء آه، إلهي سبحانه وتعالى شيخ كعب مريم محاضرة ذا قيم كأدنسو جيدسي أوكو صاب سنة فضل العلم آه، إلهينا سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنو نغيلو كو مارتي كو أنفع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه شيخ بارك الله فيك إن شاء الله بعض الأسئلة يا جرامركا إن شاء الله وحن قاعد سنة أن أغفر ضمن أو موضوع قارنه خسيان qaarna mawduuca ka baxsan yihiin marka waxaan jecel laha inaad naga ogolaatid inaad nooga jawaabtid
ayib ayib fadl
sheekh saa-ilka waad u leeyahay sheekhana xafidaka allahu ilaahay khayra ku siiya ma banaan tahay ardaygu inuu maaragtay cilmiga ka barto nin sheekha oo maaragtay manhajkiisu uun toos uuna toosnayn laakiin isagoo ku doodaya inuu inuu leeyahay muxuu ahayteen weligay miyaa aragteen anuu maaragtay ugu yeedhaya dadka xisbiye iyo kooxo kooxaysi marka ninkaas oo kale in cilmiga laga qaato ma banaantay maxaase igula tali lahayd
sheekh waxa weeyaan qofka muslimkaa ama daalibulcilmigu inta uu helayo qof sunniya inuu cilmi ka barto ahlubidac yuusan cilmi ka baran ahlubidacu waxa weeyaan waa alcaqaarib caqaaribka waxaa lagu yaqaanaa yani bahalkan la yidhaahdo hangaralaha waxaa lagu yaqaana madwaqaroofka habeenka sakda dhexe ayuu meesha dadka mamar dariiqa dadku ay soo maraan ayuu god ka qotaa godka ayuu galaa dabaduu maarata banaanka usoo bixiya cidda soo martana waxa waa uu ku dhifanayaa kadalika dadka ahlubidcuna waa sidaasi leeg sida ay dadku ay ugu sheekeynayaan ay leeyihiin xaq baa aynu baraynaa yani sunadii iyo fidradii ay ku sugnaayeen ayay ka baabi'inayaan qofkuna waxaa laga yaabaa isaga oo le maarata xaq baad baranaysaa berri inuu maarata mubtadic uu noqdo oo qalbigiisa ay ka fog weydo bidcadii oo sidaas xaqi uu ku sheego marka qofka muslimka intuu heli karo qof kaleeto oo sunni ah inuu wax ka barto yaan ahlubidac waxba laga baranin ahlubidacu waxa weeyaan waa min shayaadiin ilism aljini weeyaan
jazaak allahu khayra khayra aljaza wabaarak allahu fiik sheekh sabaarad wuxuu leeyahay sheekh dadka isku magacaabay ahlu sunna waljamaaca oona kaalmaysanaya dadka gaalada ah muxuu ahayteen diinta islaamka maxay ka qabtaa
أولا وقبل كل شيء أهل السنة والجماعة واسم شرعي أهوي أهل السنة والجماعة هي أهل الحديث أهل الأثر السلفيون هذه الأسماء وأسماء شرعية وي السنة مرك اللي يراهدو وحويان وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة وحويان وأصحابة رسول الله رضوان الله عليهم مرك قف قرنيا أنا من أهل السنة والجماعة وإنه يهي قف كت المامن يعني طريقته النبي صلى الله عليه وسلم iyo qaabkii ay uga soo qaadeen saxaabada rasuulka haddii sidaas laga helo wasfigaas qofkaas waa u qaadanayaa laakiin dad badan oo maanta caalamulislaami ku nool oo ahlubidici sida ay ka aaminsan yihiin oo iyagoo maaragtay ahlubidaca odhanaya maaragtay annaku ahlu sunnana la yidhahdaa taas waxa weye waa idicaa yani waxa weye laa yusaaciduhu lcilm aw laa yusaaciduhu lwaaqi taa marka intaan uga gudbo yani qofku ama ha noqdo ahlubidac ahlu sunno sheeganaya ama ahlu sunno dhababa ha noqdee marnaba ma banaana dad muslimiin ah yani waxa weeyaan weliba dhaalimiinba ha noqdeen hataa ahlubidacba ha noqdeen hadday rabaan in gaalo loo soo camaansado marnaba mab ma banaana haba yaraatee leanna muslimiinta guud ahaantooda dadka ahlu tawxiidka ah xataa kuwa ahlubidacaba ha noqotee walaabay kugu leeyihiin walaa kugu leeyihiin oo markastoo gaalada ba ka sokeeyaan qofka muslimka mahma kaana fisquhu wamahma kaana fasaadu ictiqaadihi waa ka sokaya qofka maarata gaalka marnaba gaal loo soo maarata loo soo cawaansado qofka muslimka ma banaana shareecada kuma banaana
baarak allahu fiika wajazaaka allahu khayr waaxsan allahu ilayka sheekh saa-ilka saddexaad wuxuu leeyahay qof aan waalidkii ka ducaysan oo walada hadduuna waalidkii ka ducaysan jannada ma gelaya maxaase maaragtay ku waalin lahayd qofka maaragtay cuquuq lwaalideyn waalidkiis maaragtay ku caaqsameeya baarak allahu fiika wajazaka allahu khayr wafika baarak walaalaal waxa weeyaan horta waalidku shaanigiisu waa shani shadiida weeye qofka cuquuqul waalideynka sameeyana arrinkiisa duusan ka toobadkeenin naarku halis u yahay ilahayna waxa uu onayaa wacbud llaha walaa wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana yani manzilada ilahay labada waalidgeeyey bal eeg wacbud llaha allaha caabuda walaa tushrikuu bihi shay-a yani ilahayna shirki ha u samaynin ilahay cibaadadiisa inta la timaadeen shirkigana ka fogaada wa axsinu bilwaalidayn ixsaana labada waalidna waxa weeyaan u samafala marka manzilada ilaahay uu geeyey labada waalid waa halka yani cibaadadii ilahay la caabudayey ayaa ilaahay ku xijiyey marka waa inuu qofku ka fogaado cuquuq lwaalidayn yani waxa weeyaan cuquuq lwaalidayn waa min akbar alfada'ir kaba'irka ugu waaweyn ayuu ka mid yahay cuquuq lwaalidayn waa wax lagu naar mudanayo qofka haduusan ka toobadkeenin qofka haddii arrintaas ay la soo gudboonaatana ilaahay uga toobad keeno oo labadii waalid hadday nool yihiin inta ilaahay u toobad keeno toobadkeenkuna waxaa shuruudiisa ka mid ah inuu u ixsaan falo dembigaas dib uusa ugu noqon haddii ay dhinteenna isagoo caaq ah haddii ay dhinteenna waxa weeye ixsaanka uu u samaynaya waxa weeyaan wax allaaliya wuxuu awoodo oo sadaqaa inuu bixiyo sidii maarata masaajidda inuu wax ugu daro inuu madaarista taxfiid qur-aanka wax ugu daro inuu ceel haddii maarata meesha looga dhulka muslimiintu ceesha ay uga baahan tahay ceel inuu uqado yani sadaqa jaariya inuu sameeyo maqtarta inuu u duceeyo taasuna waxay ka mid tahay maaragtay birigii iyo ixsaankii bacda mowt lwaalidayn loo sameynayay ay ka mid tahay hada wabillahi tawfiq
baarak allahu fiika wajazaaka allahu khayr saa-ilka afraad sheikh wuxuu leeyahay qof qofka musaafirka ah goorma ayuu salaada gaabin karaa ama intee in la eg ayuu ku gaabin karaa markuu magaalada ka baxo magaaladuu degan yahay ayuu gaabinayaa mise wixii loo yaqaano waddanka uu joogo safar ayuu ku xisaabtamayaa marka baarak allahu fiika wuxuu kuleeyahay saa-ilkan su-aasha sheikha nooga jawaab baarak allahu fiika axkaamu safar wuxuu ku bilaabanayaa magaalada qofka markaas u joogo oo muqiimka ku yahay marka uu ka baxo da masuurkeeda markuu ka baxo qofka musaafir buu noqonayaa salaada usoo gasho u horeysa waxa weeyaan axkaamtii maarata safarka ayuu ka baqi karaa ama ha noqoto jamac salaadii la jamcinayo ama ha noqoto qasriga salaada la qasrinayo laakiin magaalada intuu joogo axkaamu safar ma u qaadanayo safarkuna haddii laga fiiriyo xagga maaragtay fogaanta iyo gaabida yani safar yani socdaalka lagu marba haddii uu qaadanayo safar uu noqdo yani dheerarkiisu xad ma leh mar haddii qofku safar uu galo safarkaas ama safar baciid ha noqdo ama safar gaaban ha noqdo yani axkaamta safarka ayuu qaadanaya qofku waxa salaadiina waa u gaabin karaa waa u jamcin karaa naam
baarak allahu fiik wajaak alla khayr sheekh saa-ilkii su-aasha safarka weydiinaya wuxuu leeyahay mathalan oo kale duhur ayaan magaalada ka baxayaa salaadii casarna jidka ayay igu soo gelaysaa ama maaragtay meesha aan u socday kama gaadhayo salaadii casar meesha magaaladeeda ma kusii tukan karaa mise waxa khasaba inaan magaalada ka baxo oo markaa magaalada geeskeeda tago inaan gaabiyo salaadii casar mase ii banaan tahay inaan salaadii tukado iyadoo maaragtay aan lasoo gaabin magaaladeeda ma ku tukan karaa
la la la waxa weeye salaada waxa weeyaan jamiceeda iyo gaabinteeda waxaa haddii qofku cudur kaleeto cudurdaar kaleeto uusan haysan oo liajli safar ay tahay waa inuu magaalada ka baxo qof haddii cudurdaar kaleeto u jira masalan qof mariida uu yahay oo kaleeto yani asagoo aan ka bixin ma gaabinayo lakin asagoo aan ka bixin buu jamcin karaa oo magaalada dhexduu ku jamcin karaa intuusan ka bixin lakin haddii cudur kaleeto cudurdaar kaleeto uusan jirin oo cudurku yahay cuduru safar safarka waa inuu magaalada ka baxaa
marka way u banaan tahay inuu jamaaca inuu kulmiyo labadii salaadood miyaa sheekh
ma ma masagoo magaalada joogaa qofku magaalada jooga la ma banaana haddii arrintu ay tahay liajli safar laakin haddii cudurdaar kaleeto hadalkayga inaad fahamtaa cudurdaar kaleet u jira matalan qofki waa qof xanuunsan waana safraya waana xanuunsan yahay oo waxa weye mashaqatulmarad ayuu dareemayaa yani waa uu ku jamcin karaa salaada yani magaalada uu joogo dhexeeda labadii salaadbu waa jamcin karaa si asagoo xataa aan safrin ba haddii xataa uu xanuunsado ama dhibaato kalesuba salaad isagoo guriisa joogu jamcin karaa salaad qof isagoo xanuunsan laakin isagoo aan cudurdaar kaleeta haysan oo xanuun iyo wax yala arag oo liajli safar yani ilaa uu ka baxa magaalada mana jamcin karo mana qasrin karo salaadaas
baarak allahu fika shee jazaak allah khair waxsan su-aasha u dambeysa sheekh saa-ilkan laba su-aalood ayuu ku weydiinayaa wuxuu kuleeyahay goormo ayay ku beegan tahay cashuuraa fadligeeda se wax ma nooga sheegi kartaa
cashuuraa muxaram ya de cashura muxaram waa waa yawm alcaashir
goormayse lakin lakin lakin bidabdi walaalo waxa weeyaan maalinkay ku aadan tahay bidabdi hadda ma garan karo bishu maalintii maan maana dabdin maalintay dhalatay lakin yani waxaa un la weydiinaya dadkii maaragtay hadda sheikhi la jawab wuxuu leeyahy maalinta maanta maanta maalinta toddobaad weeye yani ajirkeeduna waxa weye waa kafaaratu dunuub dambigaagii baa ilahay ku asbura ilahay duu ka aqbalo
jazak allah jazak allah khayr صح baarak الlahu fik sheekh saailkani su-aashii safarka ayuu kusoo noqday marka wuxuu ku leeyahay biduuna xaajo qofku isagoo cudurdaarkeed ma qaabin karaa salaada ma jamcin karaa cafwan
isagoo wax cudurdaar aan haysan
isagoo aan maaragtay wax cudurdaar haysan marmar ma samayn karaa
abadan abadan abadan ma jirto waxa weeyaan ilahay subxaanahu watacaala salaada awqaat muxadad u sameeyey casirka wakti bay leedahay duurku salaad kasta waktigeeda lagu tukanay biduuni cudrin yani salaada waxa weeyaan lama jimcin karo allahuma waxaa soo aroray xadiid yani waxa weeyaan cabdullahi ibn cabbaas uu wariye nabiga ka wariyo fi saxiixi muslim oo uu leeyahay nebigu magaalada madiina waxa uu ku jamciyey iyadoo maradna uusan jirin yani waxa weeyaan madarna uusan diin lakin aslan waxa weeya salaada asalkeeda iyo maaragtay dhaqanka guud ee nebiga iyo saxaabada laga dhaxlay waxa weya salaadaha waktigooda in lagu ilaaliyo
baarak allahu fiikum jazak allah khayr sheekh insha allahu tabaaraka watacaala waxaanu kaa codsanaynaa inaad dardaaran noogu soo gabagabaysid muxaadarada wabaaraka allahu fiika tafadal
wallahi dardaarankeena waxa weye walaalo waxa weeyaan ilahay subxaanahu watacaala meel aanu joognaba inaan maarata ilaahay aanu ka baqno daqwaduna waxa weeyaan waa dardaaranka dadkii horeysa iyo dadkii dambeetaba waxaan isku dardaarmaynaa waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala waxa oranayaa واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا يعني إلهي آيات صوحة وكو أمر ذاتك مؤمنين تهودان إلهي كتابك سي السنة النبي إن لقب صدق وأن وكلا تقين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حديثك الصحيح أبو كورنا يا كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى أمة إذا دمان تود جنة يقليان إلا غفك الدين مويه صحابة رسولك حيرا ومن يأبى يا رسول الله عدة جنة دي سوايه nebigu wuxuu yidhi marka man ataacanii dakala aljanata waman casaanii faqad abaa qofka aniga i ateeca dariiqayga qaada oo aniga igu daydaa waxa weye jannadii ayuu galay qofkii wadadeeda khilaafana waxaway naartii buu galay marka dardaarankeena waxa weeyaan inaan ku dadaalno meel kastoo aan joogna sunada nebiga sala allahu alay wasalam barashadeeda iyo ku dhaqankeeda ayada aya dariiqaas lagu wixiyo dariiqa lagu liibaanayo haddii laga wicdana waxa weye waa dariiqu lhalaag meesha loo wicdaa hada wabillahi tawfiiq sala allahuma wasalam ala muxamadi wala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin